dirka ee walaalaha wadayaal dhex martay ilaahay subxaana watacaala inagu guuleeya ayaa ilaahayna weydiinaya oo si lagu baraaro ee lagu liibaano ee nabad warta dhasha ilaahay uu ka dhigo ayaan goobta ilaahay inoo weydiinaya madaaristaa ka gudbo waxa iga xasuusin mudan sideeda aan ku dardaarmaya dhamaan beelaha iyo dadka elkemasha isugu yimi soomaalidu baryahan dambe waxaad moodeysaa diinta inay si fiican dee culimadii meel walba ugaarsiinayso oo ay badatay dhibaatooyin badan oo ah kuwa aragnimada laga heli jiray aynu soo maray oo muddo dheer aynu kusoo jiray siba soddonkii sanada ugu dambeeyey cors baa xaalkeena u badnaa waxaad moodaa haddana way aragnimadeenu inay aada iyo aad dadka berigiisa u hooseyso qofka muslimkaana hog laba jeer lagama wada qaniino waxaynu u baahanay horta guud ahaan seeda soomaalida maxale waa anagu ka dardaarmayaa bahasha qabiyaalada la idhaaho in faraha lagala baxo adeegsiga sida xun loo adeegsanay qabiilka loo daayo aynu u dayno sidii ilaahay ugu talagalay oo ah inay dadku isku aqoonsadaan ilaahay wuxuu yii mid lag iyo mid dabig baanu idinka abuuray dabeetana waxaanu idinka dhignay qabaa'il iyo shucuub xikmadii ilaahay u jideeyey inooga dhigay buu sheegay wuxuu yihi litacaraf inaa isku garataan oo isku aqoonsataan oo qofku aanad aanad geyn qofka dhaxalkaaga leh qofkaad ku arooreyso oo wax badan oo marka axkaamabaa ka rintamaya ayaa ilaahay subxaana watacaala ugu talagalay laakiin qaabka aynu isticmaalayno waa qaabkii nebigu ka diiyey oo ah ninkii casabiya dadka ugu yeedhaya falaysa mina man dacaa ilaa casabiya naga mid maaha buyi ninka casabiya dadka ugu yeedhaya nagana mid maaha ninka casabiya u dagaalamay qabiil naga mid maaha ninka markaa casabiya ku dhintay maalin tusaale baan kasoo qaaday maalinba waxaa jirtay laba inan oo midna ansaar iyo muhaajiriin bay saxaabada kala ahaayeen oo meel yobiya isku qabtay yaa midba wuxuu yii yal alansaar inamadi isku xanaaqeen oo taba iyo ansaaray bay ka dhiganta kii kalena wuxuu yii alalmuhaajiriin nebigu xanaaquu ka xanaaqay waa ogti murada dilaacay hadaladu yii waxaa kamid ahaa wuxuu i iskaga taga baasha qabyaalada maxaa yeelay bu waa qarmuun ma odhan waa u cisa laakin iyada ayaa ah qarmuunka naftiisii ah dacuuha fa inaha munkir marka waxay u baahan yahay garaadkeena in dib loo raajaciyo dhammaantood waxaynu maraynaa dad garaadkooda hooseeyo bay soomaalida aad moodaa inay u baratay oo kitaabkii iyadoo la arkayaa baynu jiraynaa waxa aynu ku dagaalamaynaa dadka muslimka waxay ku dagaalamayaan markaad adigu waxa ilaahay ku siiye naftaada ugu qaalibsan malaha naftaada inaad khasaarayso meelaana janno ku helaynin naftaada dib baan ku dagaalamayaa dhe wax kastoo aad naftaada ku lumisaa waynu noqdaa wax aad ilaahayna kaga baxsanayso oo aada u qaaliya waynu noqdaa maxaa yeelay waxa aad haysato naftaada ugu qaalibsan marka waxaan leeyahay baashaas soomaali ahaanba bahashaa dib ha looga fekero dadkana waxyaabaha kugu xaqle waxaa kamid a isugu xaq dadka isugu xaqle dadka dariskaaga qaaba waxay u baahan tahay in la ilaaliyo sida ilaahay iyo nabigiisu ayla fareen in loo ilaaliyo bay u baahan tahay waxaynuna u baahan nahay cid waliba intay isku noqoto inay dar ilaahay loo fekero oo wixii saxa wixii saxa ee nolosha dambena ay ku hagaagayso dhibaatooyinkii aynu soo marnay ama kuwamikana haya lagaga baxayan aynu ka wada tashano oo dadku uu isku raaco wixii aan wixii la soo daagsaday in laga dadaalo soomana ka soo qaato dagaalada qabaailka halkii muxuu ahaa diin dhalaa dowlal islaami uu noqdo yaan idinkaa idiin soo jeedinayaa si idinkana dimadiinu beri u noqoto kitaabka ilaahay dadka marka lagu kala saaro waa lagu kala bogsanaya wax walba waa dhamanaya labada biloodna waxaan ujeedinaya mar had mar haddii ilaahay ba iskiin baday oo aynaan kala maarmayn oo haddaa isdishaan iyo haddaa isdhacdaan iyo haddaa isdhintaan aynaan marnaba kala maarmayn oo ehel ilaahay idinka dhigay oo ilaahay delis idinka dhigay oo ilaahay daaqa idinka dhexaysiiyey oo ilaahay ceelka idinka dhexaysiiyey oo ayna midba midka kale abtigii uu yahay oo awowgii uu yahay oo eedadii uu yahay habaryartii uu yahay waxa waa waxaa u baahan waxaa laydinka doonayaa qolo waliba inay soo dhawayso qolo waliba inay nabadda qalbigeeda u sheegto qolo waliba inay ogaato hadday waxaan dhibaatada soo socota ama nabadgelye xuma dhacdo inay waxa uu ama isaga dilaya ama isagu dilaya inuu abtigi yahay arrintaas inaanay de ay tahay aakhiro iyo adduun la-aan marka idinkuna waan iska codsanayaa inaa nabadgelyada insha allahu reeruhu aada iyo aad u mahadsanyihin anigu aada iyo aad baan ugu rajo ka fili maayo nabadgelye xumo aad bay ugu ammaanan yihiin waxaa iyaga ayaa keligood inta isu yimaadaan dhamaysan jiray oo nafti jiray iyagoo dhibaatooyin aan la qiyaasi karayn ay dhex mareen nimankana waxaa rajaynayaa insha allahu tacaala sida ugu fudud inay u dhammaan doonto iyagana iyo idinkana waxaan dhammaantiin bayna uga rajaynaya ilaahay ilahay haynagu guuleeyo wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu